bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada mid ka mid a barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu kaga hadlaynay wax soo saarka barnaamijkan waxaa gacan ka geysanaya hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay oo taageero ka helaysa hay-adda horumarinta caalamiga ee mareykanka iyo u s aid barnaamijkan waxaa isku soo dubaraday xasanka iyo anigoo axmed xasan ibraahimna waan idiinla socodsiinaya ee u diyaar garooba mowduuca maanta waxa uu ku saabsan yahay hordhaca iyo mabaadiida cilmiga cimilada tani waa waxqabad muhiim ah oo waddo loo maro horumarinta iyo sugnaanta cuntada oo lagu dhisay saddex tiir kordhinta wax soo saarka iyo dakhliga koruqaadidda adeegsiga habnololeedka iyo nidaamka deegaanka iyo yareynta iyo ka saarista qiiqa hawamareenka ee jawiga waxaan ka hadlaynaa hordhac iyo sidoo kale mabaadiida cimilada casriga ah ee beeraha cimilada casrigahi ee beeraha ayaa ah qaab lagu caawinayo hagidda ficilada si loo bedelo loona jiheeyo nidaamka beeraha si loo taageero horumarka iyo sugnaanta cuntada si wax ku ool ah oo joogto ah dhanka cimilada isbedelaysa cimilada wanaagsan ee beeraha ma aha nidaam wax soo saar oo cusub laakiin waa qaab lagu aqoonsado nidaamyada wax soo saar iyo haydaha awood u siiya inay ku habboon yihiin ka jawaab celinta caqabadaha isbeddelka cimilada si loo ilaaliyo loona kobciyo awoodda beeraha si ay u taageerto sugnaanta cuntada ee waarta saddexda mabda ee cimilada cilmiga beeraha waxaa ka mid ah kordhinta waxsoo saarka iyo dakhliga kordhinta adkaysiga ama laqabsiga habnololeedka iyo nidaamka deegaanka iyo yareynta ama ka saarista qiiqa hawada waxsoo saarka cimilada waxa ay hiigsanaysaa in ay si joogtahay ay u kordhiso waxsoo saarka beeraha iyo dakhliga kasoo gala dalaga xoolaha iyo kalluunka iyadoo aan saameyn togan aan ku yeelan deegaanka tani markeedii waxay sare u qaadi doontaa cuntada iyo amniga nafaqada fikrad muhiima oo la xiriirta koruqaadista wax soo saarka la qabsashada cimilada waxa ay hagaajinaysaa inay yarayso soo gaarista beeralayda ee khataraha muddada gaaban iyadoo sidoo kale la xoojinayo adkaysigooda waxaana la dhisayaa awoodooda la qabsiga iyo sidoo kale barwaaqada ee la gudboonaanta naxdinta iyo walbahaarka muddada dheer feejignaan gaar ah ayaa la siiyaa ilaalinta adeegyada deegaanka ee nidaamyada deegaanka ay siiso beeralayda iyo dadka kale adeegyadan ayaa muhiim u ah joogtaynta wax soo saarka iyo awoodeyna la qabsiga isbedelada cimilada yaraynta meel kasta iyo mar kasta oo ay suuragal tahay waa in aad gacan ka geysataa yaraynta ama ka saarista qiiqa gaaska tani waxa ay ku tuusanaysaa inaan yareyno qiiqa kalori kasta ama kiilo kasta oo cunto ah faibar ama shidaal aan soo saarno inaan iska ilaalino xaaluufinta dhirta iyo in aan ku maareyno carrada iyo sidoo kale geedaha siyaabe sare u qaadaya awoodooda waxqabad ahaan sidii kaarboonka ama kuwa u nuugiya jawiga hoose xaaladaha dhabta ah ee heerka muuqaalka dhabta ee adeegsiga khayraadka dabiiciga ah ee nidaamyada cuntada ee wax soo saar leh marka la qabanayo isdhexgalka saddexda tiir ayaa laga yaabaa in qaarkood dalbadaan iyadoo la hubinayo in adeegyada deegaanka aan wax u dhimin tusaale ahaan iyada oo loo mariyo xilliyada qalan hawada webiga iyo tayada biyaha xaalufka dhulka iyo sidoo kale caafimaadka xoolaha iyo dadka beeraha ayaa ah mid xasaasi ah oo aada ugu nugul isbeddelka iyo kala duwanaanshaha cimilada kuwaasoo saameyntooda horeba loogu soo maray siyaabo ay ka mid yihiin muddo dheer oo qallalan abaaro daadad iyo dhacdooyin kale oo aad u badan kuwaas oo si toosa u saameeya wax soo saarka cuntada iyo horumarka marka la eego ku tiirsanaanta beeraha roobdoonka ee beeralayda soomaaliya dhexdeeda dadka iyo bulshooyinka noloshoodu ay ku xiran tahay waaxda beeraha waxay halis sareh ay ugu jiraan cimilada iyo cawaaqib xumada ka dhalan karaysa waxaana sii weheliya la-aanta baahsan ee kaabayaasha beeraha iyo korsashada tiknolojiyadda oo yar iyo awoodda dadka beeralayda ah oo aada u hooseysa isbeddelka cimilada waxaa wax looga qaban karaa iyadoo la kordhinayo awoodda la qabsiga iyo adkaysiga beeraha ee saameynta isbeddelka cimilada dhisidda awoodda dadka isticmaala dhulka beeralayda saameyn ku yeelashada siyaasadajiyaasha iyo hay-adaha ay quseyso xagga sare u qaadista wax ku oolkaah iyo sidoo kale hirgelinta tiknolojiyadaha ku habboon iyo nidaamyada la jaanqaadi karaya islamarkaana yareen kara saameynta isbeddelka cimilada iyo kala duwanaanshaha cimilada ayaa lagula talinayaa qaabka cimilada cilmiga beeraha cimilada cilmiga beeraha ma ahan hal tiknolojiyad gaar ahaan hal farsamo ama dhaqan oo guud ahaanba lagu dabaqi karo waa hab u baahan qiimeyn gaar ah oo goobta lagu sameeyo si loo ogaado tiknolojiyadda iyo waxsoo saarka beeraha ee habboon cimilada cilmiga beeraha ujeedadeena waa inay hagaajiso sugnaanta cuntada ama ay ka caawiso bulshada in ay la qabsadaan isbeddelka cimilada ayna gacan ka geystaan yareynta isbeddelka cimilada iyadoo la qaadanayo dhaqamo habboon dhaqamadan lagu dhaqmo iyo sidoo kale qaab isku dhafan ayaa waxaa ka mid ah kuwa soo socda kordhinta tirada iyo tayada wax soo saarka beeraha iyo weliba macaashka iyadoo aan la baabi'in deegaanka beeralayda baraagta oo laga ilaaliyo saameynta cimilada darafkeeda sida daadadka iyo abaaraha iyo sii deynta gaaska aqalka dhirta lagu koriyo iyo waxyaalo kale oo muhiima maxay tahay cimilada cilmiga beeraha dhaqamada wanaagsan ee beerashada waxay ilaalin karaan kala duwanaanshaha noolaha waxayna yareyn karaan tirada ee lagu sii daayo jawiga waxayna taa beddelkeedu ay ku xirnaan doontaa kaarboonka iyadoo loo mariyo soo saar biyoomiska ee la hagaajiyey cimilada cilmiga beeraha waxay kordhinaysaa waxaa ku jira carrada kaarboon waxay hagaajinaysaa bacriminta iyo waxtarka isticmaalka biyaha iyo sidoo kale awoodda haynta biyaha waxayna carrada ay ka dhigaysaa mid si fudud loogu shaqaysan karayo cimilada cilmiga beeraha waxa ay kordhisaa soo celinta faa'iidooyinkan sidee loo hirgeliyaa howlaha beeraha ee casriga ah ee loo adeegsado wax soo saarka waxaa ka mid ah in aad u dooratid shirkadaha beeraha ee ku habboon tusaale ahaan kuwa ku koraya xididada fallaarta ee meelaha daadadku ay u nugul yihiin kusii koritaanka noocyada gallayda iyo sidoo kale kuwa dulqaadka u leh meelaha roobabka ay ku yar yihiin iyo xulashada noocyada kaydinta iyo waadkaysiga abaarta ee meelaha qalalan kala duwanaanshaha shirkadaha beeraha si marka xilligu uu u soo gaaro cimilo xun shirkadaha qaar ay u badbaadaan wakhtiga saxda ah iyo adeegsiga howlaha beeraha sida meelaynta wakhtiyada bacriminta iyo sidoo kale kuwa ku habboon si dalagu uu ugu sahlo inuu si sahlahi kor ugu qaado sidaa awgeed waxaa loo yareeyaa khasaaraha iyadoo loo mariyo leexashada ama ka bedelidda qaababka gaaska sidoo kale muhiimadda dhaqamada noocan oo kale ah waxay kor u qaadi doonaan koritaanka dalaga iyo sidoo kale koriinka hirgelinta tillaabooyinka dhowrisa carrada iyo biyaha sida dhismaha qaababka haynta biyaha iyo ugu yaraan meelaha eberka ah iyo meelaha ay ka jiraan abuurista kala duwan qodobka shanaad ee lagu qeexayo waxaa ka mid ah dhadhexaadinta iyo sidoo kale isku-beddelka dalaga ee ku lug leh digirta si loo wanaajiyo bacriminta ciidda iyo sidoo kale in la koriyo farsamada wax-soo saarka qaadashada maaraynta digada beeraha iyada oo loo mariyo wax-soo saarka gaaska noolaha iyo bacriminta beeraha si loo wanaajiyo bacriminta ciidda loona yareeyo sii deynta methan ku tababaridda shinnada ee ilaalisa deegaanka islamarkaana gacan ka geysata kubcinta khayraadka dabiiciga iyo kala duwanaanshaha noolaha dhiirigelinta faa'iidooyinka wax ku oolka cimilada iyo sidoo kale nidaamyada soo saarka caanaha dhiirigelinta baxnaanida iyo maaraynta dhulka daaqa kaydinta cawska si loo isticmaalo xilliyada qalalan ama jiilaalka uu jiro ku tababaridda beeraha si isku dhafan inta ay suuragal tahay wax soo saar ay ka mid yihiin hal shirkad oo loo isticmaalo koruqaadista waxqabadka shirkad kale oo ka shaqaysa arrimaha beeraha saamaynta isbeddelka cimilada ee beeraha isbeddelka cimilada ayaa aada ugu dhow inay saameyn ku yeelato sugnaanta cuntada ee heer caalami heer gobol ee iyo heer degmo isbeddelka cimiladu waxa uu carqaladeyn doonaa helitaanka cuntada wuxuu yareyn karaa helitaanka cuntada wuxuuna saameyn uu ku yeelan karaa tayada cuntada farsamooyin badan oo horumarsan sida noocyada dalaga oo hagaagay hababka loo xakameeyo cayayaanka noolaha hidda ahaan waxaa laga bedelay iyo sidoo kale nidaamka waraabka ayaa si ballaaran loogu qaatay hagaajinta dalaga si kastaba ha noqotee heerkulka dunida ayaa sii kordhay waxaana la saadaalinayaa in dhammaan qarnigii labaatanaad adduunka uu ka dhici doono kulaal ka sarreeya heerka adduunka waxaa sidoo kale la filayaa in ay la kulanto isbeddelka xilliyada badan oo heerkul ah oo leh kuleel aada u fara badan hagaaga marka la ego sannadihii lasoo dhaafay heerkulka daran ee adduunka oo dhan waxa ay kordheen heerkulka habeenkii diran iyo sidoo kale maalmaha kulol isbeddelkan ayaa la filayaa inuu sii socdo muwjadaha kuleelkan waxay horseedi doonaan kala duwanaanshaha sii kordhaysa ee roobabka maansoon ee xagaagan taasoo keeni doonta saameyn xoog leh waxda beeraha kala duwanaanshaha roobka dartiis isbeddelka kusoo noqnoqoshada iyo sidoo kale darnaanta abaaraha iyo daadadka ayaa caqabado ku noqon kara beeralayda iyo kuwa xoololayda aakhirkiina waxay khatar u geli doonaan sugnaanta cuntada adduunka oo dhan dhanka kale sare u kaca beeraha badda iyo kalluunka biyaha badda waxay u badan yihiin in ay sababaan kala duwanaanshaha deegaanka dhinaca kale mas-uulka martida wa ah ee ka qayb qaadanaya barnaamijkan waxaana weydiinay su-aashan
maxaa sababa isbedelka cimilada
marka cimiladu waa ku xilays borogramka ama bikam wuxuu noqon karaa beerleyda ama communitiga ama mujtamaca yacni climate changiga waxaaweyn acid ama sustainicaly wuxuu ku noqodaa mataqaanaa mid mid elimitrationa ama yacni mid yacni kusii kordhaya ama mid ma aragte yacni iberi climate changiga ma aragte ama yacni wuxuu u baahan yahay mid mar walba ma aragte horumar ama yacni ama yacni in ma aragtay problemyadan ama kale yacni mar walba entirely waxay ku siinayaan waxa weeyaan yacni in ma aragtay for the use of irrigationka oo kale kasoo qabo ama ama waterki ama yacni ama cultivation additional cropka oo kale ama most effective strategy post waaye marka beeraleyda ama yani ama wax climate changigan ma aragtay marka entirely ama in this expected results from gen cycleka ma aragtay waxa waaye impacted ama kale ama ama truly effective uu ku yahay marka marka climate changiga waxa weeyaan waxa oo ma aragtay oo nowadays ama sanada ugu dambeeya waxa way effect gareynayo oo ma aragtay oo u baahan in si dib loo fahmo marka waxyaaba effect gareynayo ama waxyaabaha uu wato ama waxyaabaha koos gareynayo ama waxyaabihii maaragtay haddii lagu celceliyo kasoo qabo climate change waxyaaba uu effect gareynayo ama rural areas ama yacni dadka urbanka a ahayno wax degan baarihii ama waxa mostly yacni waxay ka cawadaan waxa waa hagaag maxay yihiin kuwa wax ku biiriya beeraha wanaagsan leh ee cimilada iyo sidoo kale tallaabooyin noocee ah ayay beeralaydu ay dejin karaan si loo yareeyo imikadan waxaa effectiveka ah maaragta communitygii waxaa aada u soo samaysanaya waxa weeyaan yacni baabuurta oo kale baabuurta waxay sameynayaan mostly waxaa laga yabaa inay maaragta baanay sameeyaan ama waxa weeyaan qiiqii maaragtay habada kusii daayaan qiicii maaragtay already waxa weeyaan wuu ku jiraa community wuu badanaya baabuurtii way badanaysaa warshadihii oo kale oo macmal ah truly warshado oo yacni reality loo isticmaalo oo yacni waxyaabo oo caagadii wixii inay dib u sameeyaan ama waxa oo kale meelo badan way jiraan aad iyo aad u inkastoo waxa weeyaan meelo qaar ay ku badneen geedahan la jaraayo oo kale waxa weeyaan waxyaabahaas waa la dhihi karaa si fiican aad iyo aad u weyn maxay muhiim u tahay in la sameeyo beero wanaagsan oo cimilo leh ee sideese saameyn ugu yeelan kartaa wax soo saarka beeraha haddii mar walba oo biyo ma aragtay available ay yihiin oo kale geedahan maaragtay wind brig oo kale waxa weeyaan oo oo defense u ah xitaa maaragtay beeraha then adoo yacni si dalagyadaada kale sidaan cropskii ama yacni vegetablekii ama yacni fruitskii waxyaabahii adi aad ka faa'iidaysanaysay oo yacni as family hall ama kale ama yacni beer ahaan adigu feeding u isticmaal ama marketing u isticmaal system walba u isticmaal haddana waxaa jira geedo oo maaragtay oo wax tar u ah oo haddana faa'iido u ah yacni climate changiga oo oo haddana beerahi haddana oo u difaacaysa beerahina ku anfacayo waxaa ka mid ah geedahaas oo windbrig aa u isticmaali kartid like geedka la dhaho maaragtay waxa uu aad aad micna defensit u yahay waxa weeyaan assistance loo isticmaalaa and uh, this is an uh, border border of the farm and waxa weeyaan mostly waxa weeyaan obstacle uu yahay then and uh, badana and waxa loo isticmaalaa and wind brig loo isticmaalaa wind brig waa kind of kind of waxa weeyaan and uh, kind of waxa way impact way of oo yacni and uh, when it's coming and uh, windiga ama kale dawaasha badan ama roobka badan waa kind of climate change way markii reality ama hoos loo dhaco marka maadaama divid u yahay beerihiina u isticmaalaysid windbrig u yahay defensina u yahay marka geedihii maaragtay waxtarka leh geeda maaragtay adu wax oo defense kuwa waxa u isticmaalaysa kale geedahaas oo kale yacni marka yani geedaha oo kale oo waxtarka leh in loo badiyo beeraha in maaragtay iyo maaragtay in beerihii maaragtay wax soo saarkoodii maaragtay mar walba maaragtay haddii biyo irrigated area mar walba oo yani biyo available ay yihiin maaragtay mar walbana beerta overgreen ahaato mar walba overgreen ahaato wen mar walba overgreen uu badan yahayna maaragtay waxaa loos ah ama kale hoos u dhacaya ama kale limited sameynaya waxa weeyaan n yani waxaa hoos u dhacaya ecosystemka ama climate change marka aad aad u weyn marka biyihii badan hadii laga isticmaalo ama wax loo isticmaalo waxaan tala siinaa waxa weeyaan mar walbo in la xoojiyo horta in mar walbo maaragte si loo helo ama waxa waaye ama maxsuul badan ama qofkii uu u faa'iideysto ama waxa waaye hadduu yahay hadduu yacni beer mar walba sameeyo si asiga number one oo u sameeyo horta crop yield ama maxsuul fiican ama ama hadduu rabo in maaragte yacni rol rol fiican ama kale communitygiisii wax soo saarkii yacni qof yacni title leh ama qof mujtamaca ama communitygii ma arkaysa wax kusoo siyaadiyey ama mar walba maaragtay micnaha waxaa talo ahaan ama fikir ahaan aan sii lahaa waxa weeyaan in maaragtay mar walba waxa oo la joogteeyo in climate changigan in problemyadan dhacayo inaa hoos loo dhigo geedihii la jarin oo kale in maaragtay in mar walba maaragtay beerihii la tacbado mar walba si qurux badan oo ugu wanaagsan aad aad u weyn iminkadan waxa weeyaan markii laga hadlayo programkan ah climate change oo kale waa factor oo waxa weeyaan effectively oo waxa weeyaan whole whole world especially for country wadanka ma aragti effective ku ah hadday noqoto societygii hadday noqoto arbankii hadday noqoto beeraleydii ama haddii ay noqoto dual barboseski isticmaalaya oo ah livestock reading ha noqdo ama dadkii ahaa maaragtay pastoralismka ahaado ama qoladii ahaato maaragtay qoladii kale beeraleyda ahaato especially beeraleyda marka ayagana waxaa aad iyo aad ama kale muhiim waa waxa weeyaan mar walba waxyaabihii heesta inay improve ka sameeyaan ama wixii waxyaabihii tale ay u baahan yihiin basically maaragtay si maaragtay ay u dareemin ama maaragtay yacni inay maaragtay aqoon fiican ama training fiican ama talo fiican ama extension ah anagana anaa ka inaa maaragtay mar walba maaragtay meeshaan joogno horumar aan ka sameyno oo dad wacyigeli aan sameyno dadkii dhulka lahaa ama kala beero lahaa inay si joogta permanented work ay u sameeyaan oo maaragtay mar walba loo dhiirigeliyo ayagana maaragtay kaalintooda role modelkooda ay ka qaataan marka wax walba si minimize loo yareey loo yareey climate changiga maaragta effective u ah in this micnaha communityga ama ama wadanka oo wax ku ah maaragta si loo yareeyo marka in mar walba maaragtay waxyaabihii caqabad ah maaragtay in laiska maqlo marka ustaad
taxanahan waxaa soo saaray ururka cuntada ee beeraha ee qaramada midoobay ee vow oo taageero ka helaya hay-adda horumarinta caalamigahi ee mareykanka usaid sanduuqa waxqabadka degdegahi ee qaramada midoobey ee unisef xafiiska gargaarka bini-aadinimada ee beesha yurub ejo wakaalada iskaashiga horumarinta caalamigahi ee dalka sweden ee sida hay-adda sadaqada ee dalka qatar iyo iskaashiga dalka jarmalka
intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii maanta aan uga hadlaynay hordhaca iyo mabaadi'da cilmiga cimilada intaaynu barnaamijkan kii siciga ku kulmi doono nabadgelyo